إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim salaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan mubaarak dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah eelfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu arkay wadada isku xirta muqdisho iyo balacad halkaasoo ay ku beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo safar ku jiray hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa muujiyey in dowladda federaalk ay ku jabtay dagaalka isagoona xasan sheekh ku eedeeyey inuu uga baxay balmo badan dowladda federaalka ayaa ciidamadeeda jooga qaybo ka mid ah shabeellaha dhexe ugu baaqday inay madaxooda mayro ku xirtaan islamarkaana aysan jirin wax ka dambeeya oo ay ku tashtaan hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa wax lagu qoslo ku tilmaamay in dowladda federaalka ay u jarto waaran isaga lagu soo qabanayo dowladda xabashada etoobiya ayaa soo saartay sharci dhigaya inay si cad u boobaan hantida dadka soomaaliyeed iyo bulshooyinka kale ee ku dhaqan dalkeeda waxaa laga dayrinayaa xaaladda saraakiil dhowaan lagu dhaawacay weerar ka dhacay gobolka bakool ee dalka soomaaliya maktabka dacwada ee degmada saakow ayaa dowro soo xiray shan iyo labaatan arday oo dumara kuwaas oo la barayay qorista farta carabiga warka dibadda dhegeystayaal duhurnimadan waxaa ugu door karoon xiriirka u dhexeeya dowladaha maraykanka iyo ukrein ayaa qarka u saaran inuu burburo intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii ugu door karoonaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan iminkana u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa duhurnimo sabtiya taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay kowda bisha barakeysan ee ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan dhinaca kalena ku beegan kowda bisha maaj sannada laba kun shan iyo labaatanka intaan gudagelin dhegeystayaal faahfaahinta qodobadii aad soo maqasheen war deg deg ah oo goordhow kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegaya in ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay goordhow la wareegeen magaalada biyacadde ee gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka haddaba wixii kusoo kordhay gacan ku-heynta magaalada biyacadde wararkan iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan insha allah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu arkay wadada isku xirta muqdisho iyo balcad halkaasoo ay ku beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo safar ku jiray faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa farxaan cali cabdulaahi inkastoo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka howlgeli jireen aagaga balcad marar badanna howlgallo iyo weeraro ka fuliyeen waddada xidhiirisa xamar iyo balcad haddana waxay dadweynuhu noo sheegeen inay arkeen ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo bulshada wacyigelinaya ammaanka waddadana sugaya iyagoo howlgalka ku jira ayaa waxay dhabaha u galeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ka yimid dhanka balcad una socday muqdisho kuwaasoo mooto saarna saddex askari oo mootada saarna ayaa halkaasi lagu toogtay waxaana laga furtay saddex qori oo a k afartan iyo toddoba ah boosashkooda iyo mootadii ay saarnaayeen sida laga soo xigtay ilawareedyo dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin ah howlgalkan oo si gaar ah uga dhacay deegaanka hareere caadle ayaa sababay in ciidamo isbaarooyin u yaalleen dhanka caliyaale ay cabsi darteed halka ka cararaan war goordhow soo dhacay ayaa sheegaya in howlgal qorshaysan ay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen tuulo hoos tagta degmada buurhakaba ee gobolka baay lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed halka lagu dhaawacay laba kale kuwaasoo ay xaaladooda culus tahay hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa muujiyey in dowladda federaalk ay ku jabtay dagaalka isagoona xasan sheekh ku eedeeyey inuu uga baxay balmo badan warkaan iyo war kale waxaa la diyaar oo isku soo duway cabdalle mukhtaar isagoo bixiyey waraysi qoto dheer oo uu siinayey warbaahinta axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland kaga waramay arrimo dhowr ah wuxuu ugu horreyntii sheegay in dowladda federaalk ay tahay shirkad oo aan lagu tilmaami karin dowlad ay soomaali leedahay bimacna alkelima dowladnimada soomaaliya maanta waxay noqotay shirkad dheh kambeni wadeebaad ku sifaysaba waxaan is leeyahay caqliyaddii taalay bay dib ugu noqonaysaa waxaa lumay balansigii oo maanta meeshii laga rabay oo soomaali aan ka raaligelinayo hadday aniga rasaaraha igu soo riixayeen inuu barnaamijyada qaarkood bal atliistii wax ka samayn karaya inay noqotay tiim isku xidhan oo shirkad ah oo isaga lafsi aan u cudur daarayo wax dara wasaaraha wax shaqo oo gacanta ku hayaa ayna jirin xafiis baa wax laga maamushaa waxba gacanta kuma hayo awood ma laha qorshe siyaasadeed uma yaallo taasi markaa macnaheedu dowladnimada halkaasi ku baabaa taasaa marka waxay keentay inaan ka soo baxo oo aan ku idhaahdo maya waxaa aan wada joogno haddaan wada joogno sharci uma baahnin waa caqliyad zero ah oo shirkadu ay isku wareerisay kambanigani waxba istusay oo cisaabo gruub isu yimid oo shirkada waxbay istuseen dowladnimadaba dilaalnimo iyo waxay ka dhaxarkaa shaqo kale oo barayfada uga soo baxday axmed madoobe ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaaladii ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose ee lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland wuxuuna asbaabaha guuldarradaas u saariyey dowladda federaalka taa waxaan ku idhi ka mid ma aha dagaalka xarbi isaabaad sababta waa cisaabo waa goriile iyagu way soconayaan marba meel bay isugu tegayaan qaacidada xarbil cisaabaad markaa dib u fiirsa waxaa ka mid ah ama gorilla wan cadowgaagu markuu isu soo urursado ee uu meel kusoo ataago waa loo baneeya waa la kala tegaya waad u banaynaysaa markuu isagu meel intuu qabsado yimaado markaasa intaad soo urursataa jideedkana ka xidhaysa waad laynaysaa waa waxa maanta shabaabka ay ku faa'iideen ee dagaalkii maanta intaasoo deegaan intii la socdo masaafo boqolaal kilomitir la socdo loo banaynayo kadibna ay hantidii iyo kula wareegeen waa kaan shirkii isugu nimid uu samareer waxaan ku nimid waxaynow waad ku jirtaa hadda qabaa'ilkan aad uruurinaysa macawsle iyo shacab iyo aad abaabulaysaay waxay tiraa qaacida odhanaysa ashacbu maca alquwa shacabku gelinka hore haddaad adigu guulaysto aday kula jiraan halkana sagaal boqol iyo xoogaa waa la keenay gaadiid ma wataan intaad aragtay ee tigniko iyo ciidan baabuur cusub maalin walba la soo bandhigaya dowlad heblaha ku deeqday laleeyahay afar baabuur oo tignika brigedeka dhan guutadu kun iyo shanta boqol afar baabuur oo tignika ay wadatay waxay noqotay inaan baabuuru gado waxaa kaaga daran askarigu halka qasnada qoriga ku taagan buu wataa waxay noqotay inaan qoryaha qaarkood anagu aan u raadino on siino afar iyo toban kilomitir oo bibi iyo harboole inta udhaxaysaan ciidankaa dejin waa la ogaa wixii ka dhacay inay iska tageen markii intaan qabanay deegaankii fansigii iyo dhufayska aan u samaynay aan wadadii isu furay bay iska soo dareeneen oo yidhaaheen maxaan yani dhaqan ahaan sidaa ay u noqotay mar uu ka hadlayey go-aankii ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalka ee ahaa in axmed madoobe lasoo qabto ayuu sheegay in haddiiba qabasho laga hadlayo ay u dhowdahay inuu isaga soo xiro xasan sheekh maxamuud cidda eedaysana waxay ka soo cadaan doontaa taariikhdaa qori doonta axmed ha soo qabata maxkamaddu kuwa kriminaalka galay bayna xataa soo qaban karayn maxkamadda hadda gobolka banaadir ha soo qabato kuwa iyagu dembiyada loogu talagalay in la qabto yayna qaban karayninba ana waxaan is leeyahay markaan kaftamo in labada hooye magacyadooda la barto unbaa muhiimadda ah sababtoo awoodda ay hadda axmed madoobe kusoo qabanayaan waa mid kaloo iska waxaysa haddii maanta ana ay soo qaban karaan anna xasiga waa soo qaban karaa National difference. Yaa bilaabay. Dowladda federaalka bilowday Soomaa. Aqliyadda ay ku keeneen hebel soo qabta. Horta inayna iyagu ismiisaan awoodda ay leeyihiin inayna garanaynin Soomaali inay inay asal tahay. Taas iska daa markaa iska ilow taas. Forget. Haddaan iyagu haddii iyagu badbaadaan bay ayaa leeyihin. In aanu soo qabtaa ka dhow in aanay soo qabtaan. Hey. Markaasaa anu waabaan qaanaa waxaan ka shaqeynaya iyagu waxay ka shaqeynayaan ma yaqaanaan.
maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa waxaa muddo dheer ka dhexeeyey khilaaf siyaasadeed kuwaasoo mar weliba hawada isku marsiiya hadallo hanjabaad iyo goondis isugu jira waxaana dhacday in marar badan labada dhinac uu dhex maray dagaallo adag oo badankooda lagu jebiyey dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh dowladda federaalka ayaa ciidamadeeda jooga qaybo ka mid a shabeellaha dhexe ugu baaqday inay madaxooda mayrax ku xirtaan islamarkaana aysan jirin wax u dambeeya oo ay ku tashtaan warkan waxaa inoo akhrinaya cali aadan xasan
xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay isaga oo ku sugan qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe in ciidamada jooga furmaha dagaalka ay isku tashtaan islamarkaana aanay jirin cid gadaal ka jirta oo ay sugayaan intaa kadib wuxuu soo hadal qaaday cali wabiir oo ka mid ah horjoogayaasha macawsleyda ee la shaqeeya dowladda federaalka kaas oo ay dowladdu soo xirtay kadib markii ay ka shakisay cabdiwabiir iyo arrintiisi annaga nin idinka idinka mid a oo dagaalamaya ayuu noo ahay wixii habeen horaata dhacay iyo wixii dhex galay deegaanka iyo buuqii furma iyo shakiga dhacay dartiis waa la baaraha la yidhi ninkaas qof walaalkiisa yidhahda kaale iyo hiille weligeed ceeb iyo gunnimay ka ahayd dadka furmaha jooga waxay go'aansadeen inay naftooda bixiyaan haliicina qof kasta oo Soomaali ah waa inuu naftiisa ku tashtaa wixii ka dambeeyey howlgalladii ka dhacay gobolka shabeellada dhexe waxa ay si soo tarayay walaaca ay qabaan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan furmaha dagaalka
dowladda xabashida etoobiya ayaa soo saartay sharci dhigaya in si cad loo boobo hantida dadka soomaaliyeed iyo bulshooyinka kale ee ku dhaqan dalkeeda mar kale iyo farxaan cali cabdulaahi oo warkaan inoo akhrinaya baarlamaanka dowladda xabashida etoobiya ayaa ansixiyey sharci dhigaya in mas-uuliyiinta dalkaasi ay la wareegaan lacagaha dadka soomaaliyeed iyo kuwa kale ee ku dhaqan dalkaas sharcigan oo ay etoobiya u bixisay magaca ah la wareegitaanka hantida lagu helay si aan caddayn ayaa dhigaya in ay si cad ula wareegi karto hantida qofkii ay doonaan wuxuuna sharcigan qeexayaa hantida inay tahay hanti kasta oo guurto ama ma guurto ah lacag shay la taaban karo amaba aan la taaban karin iyo aaladaha sida jeegaga iyo hantida macmalka ah sida ay qabaan dadka u dhuundaloola arrimahan ayaa tilmaamaya in shakhsiga isaga oo hantidiisa kala qarinayo in ishiisa dhaqaale il aan hayn amaba uu hantiyar sheegto taasi oo saamayn karta shakhsiyaadka shirkadaha gaarka leh amaba bulshada inteeda kale dhulka ay soomaalidu degto oo ku hoos jira gumaysiga etoobiya ayaa ka mid ah meelaha uu ka dhaqangelayo sharcigan baadilka ah ee ay xabashidu ku boobayso hantida bulshada haddaba arrintan ayaa waxa ay saamayn ku yeelanaysaa dadka ku dhaqan etoobiya gaar ahaan soomaalida ku nool dalkaas oo ay horay dowladda xabashida etoobiya uga haysatay dhul ballaaran waxaa laga dayrinayaa xaaladda saraakiil dhowaan lagu dhaawacay weerar ka dhacay gobolka bakoole ee dalka soomaaliya waa kan mubaarak cumar oo warkan inoo akhrinaya magaalada muqdisho ayaa waxaa laga dejiyey shan iyo toban isugu jira saraakiil askar ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed kuwaas oo markii xaaladooda wax laga qaban waayey la geeyey magaaladaas askartiiyo saraakiisha oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan ayaa waxaa la soo warinayaa in qaarkood ay xaaladooda culus tahay cabdicasiis lafti gareen oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa horey u xaqiijiyey in saraakiil iyo saraakiil xigeenno ay dhimishyo dhaawac u noqdeen weerar ka dhacay duleedka xudur ee gobolka bakool waxaan halkaan rabaa inaan oga diro tacsi ciidamada oo maanta ciidan gurmad ahaa oo u socday ciidamada miino loo dhigay la kacday dad qiimo badan oo saraakiil iyo saraakiil xigeenno iyo dableyba ah na ay ku dhinteen kuwo intaasoo kale ahna ay ku dhaawacmeen dhacdadaas oo xanuunka badan ayaa dhacday wax qornaa bay ahayd dadkii dhintay askartii iyo saraakiishii meesha ku dhimatay dalkoodii dadkooday u dhinteen si kastaba ahaatee weerarkan dhabagaalka ayaa dhacay xilli ay dhowaan ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku socdaalayeen duuleedka degmada xudur ee gobolka bakool kuwaasoo doonayay inay carqaladeeyaan deegaanada u dhow degmada xudur ee lagu maamulo shareecada islaamka iyagoona ugu dambeyn kula laabtay deegaanada ay kasoo duulaan tageen khasaare isugu jira dhimishiyo dhaawacyo mid hantiyeed maktabka dacwada ee degmada saakow ayaa dowro soo xiray shan iyo labaatan arday oo dumar ah kuwaasoo la barayay qorista farta carabiga maxamed muudey axmed abuu muslim ayaa warkan inoo ambaqaadaya dowradan ayaa loo soo gabagabeeyey ardayda wax ka barata maxadka macalin qaasim shariifku oo ay ku baranayeen taxsiinul khad waxayna soconaysay muddo laba bil ah waxyaabaha muhimka ah ay ka fahmeen ayaa waxaa ka mid ahaa taxsiinul khad iyo nus nusqa muddadaasi labada bilood ah ayay ku soo gabagabeeyeen barashada taxsiinul qad dowladani ayaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada iyo maamulka macadka macalin khaasim shariifu ardayda ka faa'iidaysatay dowladda kuwaas oo gaarayay shan iyo labaatan haween ah xiritaanka munaasabadda dowladda ayaa ka soo qaybgalay culmowdiin ugaasyo samadoono iyo martijaraf kale ugu horeyn munaasabadda lagu soo xirayay dowladda waxaa ka hadlay mid ka mid ah culimmadii xafladda lagu martiqaaday iyo naqiibka guud ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugaas biyey malaaq axmed dowladii aan kusoo jirnay iyo tacliintii aan qaadanay aqoontii aan korarsanaynay muddada dheer ee labada bilood ku dhoweyd allihii subxaana wa tacaala na gaadhsiiyey annagoo caafimaad qabna nabadgelyo haysanna gebagabadeedii maanta galabtaan na soo gaadhsiiyey allahaasaan u mahadinaynaa insha allahu tacaala dowlad socotay muddo laba bilood ku dhow ee far qoraynta ahayd u dhabar adeegay u samray maantana aan joogno gebagabadooda waxaan leeyahay ilaahay bedelkiisu khayr waad isiiyo waxaad u taagnaydeen ood baranayseen farta la qorxinaya ma ahayn ee af soomaaliya la qoro waa carabiyada carabiyadna waa tii qur-aanka lagu soo dejiyey marka ilaah ayaa ku mahadsan ilaahay idin soo makaniyey idin kulmiyey
dhanka kale xafladda waxaa madasha laga sheegay ardaydii kaalimaha waxbarashada ka galay oo gaarayay saddex haween gunaanadka dowrada kadib mid ka mid ah ardaydii ka faa'iidaysatay dowraddii soconaysay muddadii labada bilood ahayd waxaa wax ka weydiinay duruusta ay ku qaateen dowradani umu safiya bismillaah alxamdulilaah maxadkanaga waxaa waaye macalim qaasim shariifow waxaan ku baranaynay taxsiinulkhad waxayna socotay laba bilood jamaadu thaaniya aan soo bilownay bisha rajabaa gabagabayna imtixaanka nagala qaaday alxamdulilah wax badanaan ka faa'iidna alxamdulilah marka taxsiinulqadaan ku baranay nusqa wa ruqca muddadaas labada bilood ayaan kusoo gabagabaynay waxyaabo badanaan ka faa'iidna maasha allah waxyaalaha aad ka faa'iideen maxaa ka mid ah walaal marka ugu horeysa ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi wakadalika anzalnaahu qur'aanan carabiyan annaga oo ugu dhowaanayna ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa saan ku quruxsan lahayn luuqadda carabiga aan ku quruxsan lahayn oo u fahmi lahayn ayaa walaal taxsiinulqad aan u istaagnay muddo laba bilood ah maamulka dacwada degmada saakow ayaa soo gebagabeeyey dowradii shanaad ee uu u qabto macaahidda iyo bulshada inteeda kale warkaan dhegaystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahintii islaamiga ee alfurqaan markaana akhbaaraadka dibadda xiriirka u dhexeeya dowladaha maraykanka ee ukrein ayaa qarka u saaran inuu burburo madaxweynaha ukrein ninka lagu magacaabo faladimir salenski ayaa shaaca ka qaaday in xiriirka kiyef iyo washington uu u baahan yahay in la badbaadiyo kadib markii dagaal afka uu isaga iyo madaxweynaha maraykanka donald trump uu shalay ku dhex maray aqalka cad ee looga arrimiyo maraykanka zelenski ayaa warbaahinta u sheegay in xiriirka labada dal la hagaajin karo uuna yahay xiriir ka baxsan labada madaxweyne isagoona tilmaamay in xiriirka u dhexeeya maraykanka ukrein uu yahay mid adag oo taariikhi ah oo ka dhexeeya labada shacab wuxuu intaa ku daray faladimir salenski madaxweynaha xukuumadda kiyef inuusan doonaynin inuu lamiyo saaxiibtinimada maraykanka isagoona carabka ku adkeeyay inuu doonayo in trump uu in badan garabkooda taagnaa inta lagu guda jiro wadaxaajoodka lagu soo afjaraya dagaalka u dhexeeya ukrein iyo ruushka shalay oo jimco ahayd madaxweynaha ukrein faladimir salenski ayaa booqasho ku tagay dalka maraykanka taas oo fashil kusoo dhammaatay kadib markii aqalka cad ee dalkaas uu dagaal xoogan oo afka ah ku dhex maray madaxweynaha maraykanka donald trump ku-xigeenkiisa oo dhinac ah iyo madaxweynaha ukrein ninka lagu magacaabo faladimir salenski oo dhinaca kale isagana ka dagaalamayay trump ayaana sheegay inuu u canaantay si wiilkiisao kale ah taasoo ka caraysiisay dalka ukrein warkii dhegeystayaal duhurnimadan idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waa inagaynta meel walbo aad joogtaan mar kale waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak